barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa salaasa bisha abril waa siddeed iyo toban sanadka sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee maantana ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa si wada jirin idinku daadihinaya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba nuur xasan bukhaari
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka ganacsata dhirta oo la soo gooyo iyaga oo aad u yaryar kadibna lagu beero meelo kale iyo midhaha abuurka oo ay ka soo qaadaan shabeellaha hoose una iibgeeyaan puntland dhirta waxaan ka keenaa gobolka shabeelle hoose gaar ahaan degmada janaale goboleedka puntland ayaan keenaa waana ka ganacsadaa dhirta markaan soo qaadayno ciid baan jabaan ku gurnaa geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa wayna qoyan tahay maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa afar maalmood shan maalmood geedku iscelinaya kadib saas ayay sidaasay kusoo gaaraysaa
dalka jabuutina waxaa kala duwan luqadaha magaalada lagaga hadlayo weliba kuwa xafiisyada iyo shaqooyinka loo adeegsado afka soomaaliga iyo cafariga waa afafka hooyo ee lookalka ah ee looga hadlo dalka jabuuti waxaa kaloo jira iyaguna luuqado kale oo ay ka mid yihiin faransiiska oo lagu qoro dukumoonyada ay dowladdu ku shaqayso oo si ofisiyaala loogu shaqeeyo xafiisyada dowladda iyadoo ay taay jirto waxbarashadiina waxay ku baxdaa ama carabi ama faransiis labadaa mid ku rabo ayuu qofku wax ku baran karaa heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kaloo aad u xiiso badan ayaad dhegaystayaal barnaamijka iyaga duhurnimo ee dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mark benis ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo weliba mid dhaqaalaba saaraysa kuuriyada waqooyi inay joojiyaan hubka nukliyeerka iyo weliba gantaalaha balastikada isagoo booqasho ku maraya dalka jabaan ayaa bens uu sheegay in aanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka kuuriyada waqooyi islamarkaana ay dhammaan hubka miiska soo saarayso waxaa kaloo u xusay in dadaaladii iyo weliba wadaxaajoodidii barnaamijka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ee dunidu ay la gashay sida wadahadalkii lix geesoodka ahaa ee burburay sanadkii labada kun iyo sagaalkii isagoo sheegay in kuuriyada waqooyi ay dhinacooda kaga felceliyeen arrinkaasi ballanqaad iyo weliba ballandara iyo weliba buunbuunin ra-iisul wasaaraha turkiga benaali yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijada aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodaha dheeriga ah siisay madaxweynaha yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yidhi madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa diiday daleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah isaga oo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah waxa uu sheegay in turki ay iska indhatiri doonto hadallada ururka amniga iyo wadashaqaynta yurub isaga oo warbaahintoodan ugu yeeray midana siyaasadeed laga leeyahay natiijada aftida ayaa muujisay in kow iyo konton boqolkiiba dadka turkiga ah ay ogolaadeen in isbedelo lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynahana siinaya awood dheeri ah halka sagaal iyo afartan boqolkiiba ay diideen duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaas wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington suuqyada magaalada boosaaso waxaa lagu arkaa dhalinyaro iibinaysa geedo qoyan oo qaarkood khudaar ay yihiin kuwana ay ubaxyo yihiin oo qofkii iibsadaa uu ku beeran karo gurigiisa ama meel kasta oo uu doono qiimaha geedahaasi waa ay kala duwan yihiin dhallinyarada ka ganacsataana iyaga ayaa ka caawiya macaamiishooda sidii ay u beeri lahaayeen arrinta la yaab kale waxay tahay dhallinyaradaasi oo geedaha ay iibinayaan ka keena shabeellaha hoose muddo dhowr maalmood ahna u soo socda boosaaso iyadoo mararka qaarna ay la kulmaan burcad jidka u gasha oo waxa ay haystaan ka qaata wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay mid ka mid ah dhallinyaradaasi waxaana uu ka wareystay ganacsigiisa dhirta iyo midhaha uu abuuro
waa maasanta yuusuf waa magacayga xuseen xasan cabdow jimcaale xuseen fiyora la ii yaqaanaa dhirta waxaan ka keenaa gobolka shabeelle hoose gaar ahaan degmada janaale dhirtana waxay ka kooban tahay sida dhirta beeraha lagu beerto geedmaroodka ah liinbombeelmada zaytuunka canuuniga cambaha muuska khumbaha iyo waxyaabo badan iyo liindhanaanta iyo wixii lamid ah qaybta labaad waa falawarka sida guryaha jardiinooyinka lagu beero falawarkaanu keenaa waxaana keenaa gobolka bari goboleedka puntland ayaan keenaa waana ka ganacsadaa
waa tahay meel fog baa ka keentaa shabeellaha hoose ayaa ka keentaa xuseen bal ka waran masaafadaa soo qaadid iyo halkaa ka soo qaado maxaa farqi udhexeeya farqi weyn baa udhexeeya marka laga soo qaado gobolka shabeellaha hoose kale waxaad ka soo baxaysaa janaale beeriyaad ka soo qaadaysaa waxaad keenaysaa degmada afgooye afgooye kadib gaari baa kugu imaanayo gaari baad la heshiinaysaa waa kuu soo qaadaya wuxuu kuu keenayaa gaalkacyo gaalkacyo markuu yimaadana kadib gaari kale la heshiinaysaa wuxuu kuu keenayaa boosaaso sidaas ayaan xarun xarun baan ku leeyahay xaruntaas ayaan ku dejiyaa kadib waan markaan dejiyaan waraab baan u celiyaa geedihiisa ay usoo noqtaan naqshadooda kadib ayaan beeci furaa saasaan ku iibiyaa geedaha
dad badan baa is weydiinayaa geed laga soo qaado shabeellaha hoose oo la keeno boosaaso dhirtu markay biyo la-aan ku dhacdo kale waa qalalaan ama waa dhintaan bal sharaxaad naga sii arrintan waa mahadsantaa yuusuf dhirta markaan soo qaadayno awalan waxaan usoo hoos marnaa ciid ciid baan jabaan ku gurnaa ciiddaas markaan jabaan ku gurno geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa wayna qoyan tahay maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa afar maalmood shan maalmood geedku iscelinaya intaasna waxaan ka soo gaarnaa sida magaalada beledweyne oo kale markaan imaan waa waraabinaa gurceel oo kale markaan imaan waa waraabinaa gaalkacyo markaan imaan waa waraabinaa kadib boosaas ayay sidaasay ku soo gaaraysaa boosaaso waxaa ku yaala beero kala duwan dhirta boosaaso bal ka waran maxaad iyaga geedahaasi uga goyn weydeen oo u iibgeyn weydeen isla gudaha boosaaso iyo gobolada puntland maadsantahay weriye boosaaso macnaha isma keenayso dhirta taalla iyo dhirta gobol shabeelle hoos taalla dhirta gobol shabeelle hoos taalla oo kale bambeelmada oo kale inta waa la bacrimiyaa bacrintuna waxay tahay geedka oranjada loo yaqaano ama dadka ay u yaqaaniin bortaqarbooshta kharbooshta ayaa la beeraa kadib ayaa waxaa lagu bacrimiyaa bambeelmada marka sidaa darteed ayaan loo sameyn karin in puntland lagu farsameeyo liinta bambeelmada dhannaantana kobcinta waxaa ku fiican gobolka shabeellaha hoose muuska oo kale gobolka shabeellaha hoose laga keenaa waxaana ku fiican gobolka shabeellaha hoose marka isma keenayso in xagga inta lagu kobciyo isma keenayso sirkii baan laga helaynin macnaha waxaa inta yaalla sida falaawarka laba nooc ma saddex nooc baa taalla geed la yidhaahdo rosetta iyo geed la yidhaahdo jabuutiyan iyo gambaleel saddexdaas geed ayaa boosaas laga isticmaalaa falowers ahaan dhirta kalena gobol shabeelle hoose laga keenaa waaya waxay iga warantaa yaa idinka iibsada marka haddii aad gudaha boosaaso keentaan oo kale xuseen ahaan mujtamaca soomaaliyeed oo degan gaar ahaan reer puntland baa iga iibsada dadna waa iga dalbadaan dadna waxay u yimaadaan si kedis ah kama ahaana igu yimaadaan waana kasii iibsadaa waaya xuseen shaqadan aad bay u dheer tahay maxaa ku dooratay waa xirfadeyda waa nolol maalmeedkeyda marka sidaa ayaan u doorbiday waana camalkeyga waana aad baan ugu shaqaysaa waana ku noolahay waaya dhallinyaro badan baa ku dhegaysanaya faa'iidada beerta maxaa ka odhan lahayd aad iyo aad baan uga beeri lahaa wixii maanta aan ugu horeyn dadka kobciya ama dhaqaal ahaan laga helo waxaa ugu horeeya beeraha in la tacbado dhalinyarta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay beeraha ku dadaalaan tacabka ku dadaalaan yaan la dhihin puntland waxba kama baxaya puntland waxbaa ka baxaya moosk waa ka baxaya bambeelmada ka baxaysa khudaarta yargarta darooriga ansalaatadoo kale kabsartaoo kale nyaanyada oo kale simirsaaniga nyaany tomaatada nyaany miraaleyda basbaaska koostada iyo kawlaka buushka waxyaabo badanoo daruuri ayaa ka baxa oo hataa aan laga helin gobolka shabeelle hoose aan laga helin ayaa ka baxa halkaan sida khudaarta oo kale
markaad boosaaso keento oo kale gaari baa soo saartaa waad iibisaa qiimo nooceeyaa ku iibisaa qiimaha way kala duwan yihiin sida waxaa ugu qaalisan geedka bambeelmada oo kale iyo muuska ayaa ugu qaalisan iyo naarjiinka naarjiinka waxaanu siinaa toban dolar ama qumbaha waa toban dolar muuska waa toban dolar liin bambeelna waa toban dolar wixii kasii hooseeya dhanaanta oo kale iyo saytuunka oo kale canuuniga oo kale waa shan dolar falawarka waa afar dolar saddex dolar baanu siinaa waa yahay hadda goob baan ku sugannahay guri oo kale ah oo maanta aad ku beeraysay geedkii dhulku ku oolaa marka hore bal marka la beerayo oo godka la gelinayo sharaxaad naga sii dhirta maasha allah dhirka mar intaadan beerin waxaad samaynaysaa dhulka ayaad falaysaa markaad fashid kadib ciid baad keenaysaa waa jardiinaadkao kale markaad fashid waxaad keenaysaa ciid cusub ciiddaas cusub baad ku shubaysaa xoogaa digo oo buda aad keenaysaa oo daqiiq ah taasaad ku shubaysaa kadib waa waraabinaysaa waxaad u sugaysaa muddo laba saacoo kale u sugaysaa kadibna sidaa galbihii oo kale ayaa geedaha dhirta loo beeraa saasayna geedaha isla qabsadaan isla jaan qaadaan ciidan iyo geedihi aan ka kayna koonfur intaa shaqadan ku jidhay maxaa caqabada oo kusoo wajahay baa is oran kadha mar badan waxaa isoo wajahay gaariga inuu hallaaboo kale in mooryan wadada iska galaysoo kale mar badan dhirta iska baksanaysa calaashaan baaburka hadduu hallaabo dhirtii waa baktinaysaa biyo uma haysa meel dhul hoodaa soo maraysa waa inta udhexaysa beledweyne iyo afgooy inta udhexaysa ayaa uu shuda badan dhirta waa baktinaysaa dhibaatada noogu daran aqabada ugu daranta waa intaas boosaaso markaa keento oo kale dowladdu ma wax qarashay kaa qaada maya dowladda wax macaasha lilah dowladda wax kharasha iga qaadna male iskayga ayaan u ganacsadaa iskayga ayaan u shaqaystaa cid i haysata ama cid cijijoobta ama cid i hinjimaada ama cid wax idheh tiraahda male si fiican baa ila dhaqmaa
wahgaag aad buu mahadsan dhegeystayaaalkaas waxaa waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf oo inala socodsiinayey warbixin uu kaga hadlayey dhirbeerista iyo weliba dhallinyarada islamarkaana wuxuu nooga soo diray magaalada boosaaso waxaad dhegeystayaal ku dhegeysanayseen barnaamijka iyaga duurnimo ee dhallinyarada maanta dalka jabuuti waxaa lagaga hadlaa luuqado dhowr ah balse luqada soomaaliga iyo weliba canfariga ayaa ah luqadaha rasmiga ah ee badi bulshada reer jabuuti ay ku hadlaan sidoo kale luqada faransiiska ayaa afka loo adeegsado shaqada xafiisyada iyo weliba qorista dukumentiyada dowladda waxaa kale oo jira dad badan oo reer jabuuti ah oo ku hadla afka carabiga luqadaha tirada badan iyo weliba qaar kale oo hadda barashadoodu ay la soo kordhiyey ayay dhallinyarada qaar aaminsan yihiin inay jahwareer ku keento isfahamka bulshada haddaba wariyahayaga v o a sagaal siciid faarax ayaa warbixintan magaalada jabuuti nooga soo dirtay dhallinyarada dalka jabuuti ayaa waxay ku hadlaan luuqadaha soomaaliga canfarta carabiga iyo faransiiska iyadoo ayna jiraan goobo kale oo lagu barto luuqadaha ingilishka turkiga jiniiska iyo kuwo kale taasina waxay faa'iido weyn u tahay kor u qaadidda aqoonta dhallinyarada balse waxaa jira dhallinyaro aaminsan in aysan wax faa'iidaa lahayn dhammaanba luuqadaha ajanabiga ee la barto haddiiba qofku uusan aqoonin luuqadiisa hooyo taasoo ka turjumaysa asalkiisa iyo qiimaha qofkaasi uu dunida ku leeyahay daaha yaasiin waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fikraddaasi aaminsan waxa uuna iga warramayaa sida soomaaligu uu isaga qiimaha ugu leeyahay waxaa jira luuqado badan in looga hadlo dalka jabuuti sida afka soomaaliga iyo cafariga waa afafka hooyo ee lookalka ah ee looga hadlo dalka jabuuti waxaa kaloo jira iyaguna luuqado kale oo ay kamid yihiin faransiiska iyo carabiga oo lagu qoro dukumoonyada ay dowladdu ku shaqeyso oo si ofisiaala loogu shaqeeyo xafiisyada dowladda iyadoo ay taay jirto waxbarashadiina waxay ku baxdaa ama carabi ama faransiis labadaa mid ku rabo ayuu qofku wax ku baran karaa haddana qofku intuu doono luuqadood isaga oo ku hadli kara ku xaragoon kara wuxuu doono ku jeedin kara waxa uga muhiimsan muhiimadda koowaad inuu qofku ama mudnaanta uu siiyo ay tahay waa afka soomaaliga biniaadmigu u baxaa uu soo shaqaystaa ugu dambeynta habeenka kolkuu uu gobolku dhaco wuxuu kusoo hoydaa hoygiisa oo gurigiisa taasi waa muhiimadda koowaad ee dadku inay dhallinyaradu ay fahmaan ay tahay aniga khaasatan af soomaaligu aad buu iigu wenyahay waan jecelahay inaan si fiican ugu hadlo af soomaaliga kiisa nuxurka ah ee naxwaha ee gabay lagu samayn karo ama maansooyinka iyo heesaha een, way igu wen yihiin waan dhegaystaa Een, inkastoo aan abwaan ahayn oo aan weli hees ama gabay ama maanso aan samayn laakiin waan jeclahay waan dhegaystaa matalan een, buug baan akhrisanayay waxaan xasuustaa waqtigaan iskuulka aan iskuulka dhigan jiray Een, buugga wuxuu ka hadlayay een, economy saan u akhrisanay kelmadaha qaar baa igu hor imido oo de waa qofkii waxbarta uu garan karayaa marka aad tegs ama buug aad akhrinaysid inay kelmadaha qaar luuqadka aada u dhalan baad ilaan afkii ku baranaysaa ay caqabad kugu noqdaan ay kaa hor yimaadaan kelmadda la-aanteedna aad fahmi karin em, texkii ama buuggii ama wixii aad akhrisanaysid kelmaddii waan calaamadiyey kelmadihii oo dhan waan wada qoray waxaan soo qaatay dictionarygii en, isku turjumaya faransiiska iyo englishka kelmadihii baan english ku helay waxaan u wareegay dictionarygii en, af soomaaliga iyo englishka isku turjumay si aan kelmadii macno ahaan ama waxa ay ka hadlaysa dhab ahaantii aan u helo Een, maxaa ka mid ahaa ereyada marmarka qaar kugu adkaaday ee af soomaali markaad ka heshana kuu fudaaday En, kelmadaha qaar aan xasuustay imika waxaa ka mid ah lessons Ah, faransiiska waxay noqonaysaa waa de wax waa muhiim oo kale de ee, ayay noqonaysaa laakiin markaan af soomaaliyaan kusoo helo waa nuxur kelmada qudhadeeda af soomaaliga nuxurka ayaaba igu noqotay oo mid iga hor imaatay qudhadeediyo aabahay baan allah u naxariistay oo noolaa xilliga ayaan u tegay oon weydiiyey oon ka yidhi aabo kelmadaaba iga hor imaatay waxay ka dhigan tahay nuxur ii macne uu qoslay iina- uuna ii macneeyey haddii tolay kelmadii nuxur waxay ka dhigan tahay igama baxayso luuqadda aad ku hadashid waxa ay ka turjumaysaa maqaamka aad ku leedahay bulshadan caalamka ku nool valor baa laydhaha qiimo waxay ka turjumaysaa waa luuqadda aad ku hadasho dhaqankaagii dadnimadaadii iyo wixii aad ahayd asal ahaan soomaali baa tahay afka aad ku hadlaysid ee hooyadaa iyo aabbaha iyo dadkii aad ka soo jeeday ay ku hadli jireen waa af soomaali saa darteed haddii aad af soomaaliga hoos u dhigto adaa hoos isku dhigay waan qoraa waan ku hadlaa si fiican een, saan isleeyahay waxaa iska dhici karta inaad de marmarka qaar een, qaladaad aan gali karo waa iska dhici kartaa xataa marka la shaateynayo imika matalan ama facebook ama ha noqoto whatsappka ama imoga baraha bulshada ay ku xiriiraan hadba qofku luuqadda uu ku fiican yahay hadduu soomaali yahay waa af soomaaliga qori yaqaano sidayda oo kale waan u qoraa hadduu qori karin uu faransiis ama english luuqadda uu yaqaano maanta kula xidhiidhaa ka waran carabiga sa isku tihiin waan akhrin karaa een, waan qori karaa een, waan ku hadli karaa inkastoo sida aan ugu hadli karayo ama heerkaan ka gaadhsiisanaya faransiiska iyo soomaaliga aan carabiga aan ka gaadhsiisnayn waan ku hadli karaa waanan qori karaa E, luuqadahan badan ee aad baranaysid ama aad taqaanid ama aad ku hadli kartid waxay ka turjumaysaa inaad tahay qof een, multiculturalism oo la noolaan kara bulshooyin badan sababtoo ah afkoogii baa taqaanaa iminka luuqadda koobaad ee dunida waxaa la yidhahdaa waa waa english Een, waad ogtoo iskuulo badan oo ingiliishka lagu barto ayaa jabuuti ka furan Een, instituyaa jira lagu barto een, afafka sida iminka turkigoo kale jabuuti waa lagu bartaa chineska waa lagu bartaa Een, haddaad baratid luuqadahaasoo dhan waxay ka turjumaysaa inaad dad badan oo dunida ku nool la jaan qaadi karto la noolaan karto sababtoo ah ninka imika chineska yaqaana wuxuu u dhigmaa kalabadh dunida dadka ku nool nin af yaqaana fursad ba u tahay een, dhallinyarada jabuuti guud ahaan ay kaga faa'iideysan karaan si ay ugu shaqaystaan een, ama ay ula shaqayn karaan hay-ada caalamiya shirkadaha waaweyn ee caalamka een, haddii ay dee kartideedi yeeshaan
sagal siciid faarax waryahayaga dalka jabuuti aad bay umahadsantahay dhegeystayaal waxayna la socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan luqadaha kala duwan ee lagaga hadlo waddankaasi jabuuti halkaad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta raaxayso waxaa ku luuqaysa fanaanada aamina afrika
Raisal Maisidi, Raisal waa hagaag haygu riyoonine raaxaysa wiilyahow codkaasi dabacsan ee fanaanada aamin afrika haddiin dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegeysaneyseen idaacaddaydii duurnimo ee laanta af soomaaliga v o eeda oo idinka imanaysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kabtaanka kooxda chelsea john tiry ayaa ka tegi doonaa garoonka stanford bridge marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan sida ay ku dhawaaqday kooxda chelsea ciyaaryahankan daafaca ka cayaara ee kooxdaasi oo lix iyo soddon jir ah ayaa waxa uu kooxda u saftay toddoba boqol iyo saddex iyo toban kulan tanii markii uu ku soo biiray sannaddii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii waxaana uu dhaliyey lixdan iyo lix gool waxa uu kooxda chelsea kabtan u noqday shan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed kulan waana ninkii ugu badnaa ee sidaasi kooxda u sameeya hase yeeshe waxa uu xilli ciyaareedkan saftay oo keliya ilaa afar kulan waxaan dareemayaa in weli ay igu harsan yihiin wax aan ku yabooho oo ciyaaraha aan sii wato hase yeeshee fursadaha aan ka heli karo halkan kooxda jelsea oo yar darteed ayaan go'aansaday inaan ka tago kooxda ayuu yidhi tery dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca bidix ka ciyaara ee kooxda shaalka ee dalka jarmalka siciid kolesinaj ayaa waxa uu sheegay in uu toddobaadkan go'aan ka gaari doono haddii uu ku biirayo kooxda arsenaal iyo in kale sida aabihii laga soo xigtay aabihii oo la yidhaahdo faye kolasinaj ayaa waxa uu telefishinka bosniya ee n n u sheegay in ay jiraan wadahadallo ay la yeesheen kooxda arsenaal hase yeeshee waxa uu beeniyey in qandaraas uu la galay kooxda ka dhisan waqooyiga london ciyaaryahankan u dhashay dalka bosniya herzogofina oo saddexlaatan jira ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda shaalka waxa uu ku eg yahay xilli ciyaareedkan waxaana saddexlaatan jirkani doonaya kooxo ay ka mid yihiin ac milan iyo everton waxa uu go'aan gaari doonaa toddobaadkan ilaa iyo hadda ma jirto koox aan heshiis la galnay hase yeeshee arsenaal waynula hadalnay ayuu yidhi aabihii dhinaca kale kooxda real madrid tababaraheeda zinadin sidan ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan gareth bel uusan ciyaari doonin kulanka koob kuryaalada qaaradda yurub ee caawa dhex maraya kooxaha bayen munikh iyo kooxda real madrid ciyaartaas oo ka dhacaysa garoonka bernabiyom waxaa sidoo kale shaki uu ku jira in ciyaaryahankan uu safan doono kulanka axadda el classico oo kooxda real madrid ay la yeelan doonto naadiga barcelona ciyaaryahan bel ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda real madrid ee kooxda bayer munikh la yeelatay oo ka dhacday garoonka kooxda bayen markaasoo kooxda real madrid ay labayo hal kusoo adkaatay isla champions leaga ama koob kuryaalada qaaradda yurub aynu ku guda jirnaay laba kulan ayaa caawa dhici doona kulan waxa uu dhex mari doonaa bayan iyo real halka kulanka kalena uu dhex mari doono kooxda leicester city oo martigelin doonta kooxda atletico madrid lugtii hore ee ciyaarta real iyo bayan waxaa kusoo adkaatay kooxda real oo labiyo hal kaga soo badaysa naadiga jarmalka garoonkeeda sidoo kale kooxda atletico madrid ayaa garoonkeeda hal iyo eber kaga soo adkaatay naadiga leicester city waxaana lugta labaad ee caawa kooxda leicester u baahnaan doontaa inay ku adkaato laba gool waxba si ay usoo gudubto xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheikh ayaana nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a markaana aan ka codsado cabdixakiin maxamuud sharwaac oo dhinacayga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro qodobka warka caalamka ugu weynaa mahadsaned nuur madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark benis ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saaraysa kuuriyada waqooyi inay joojiyaan hubka nukliyeerka iyo weliba gantaalaha balastikada ah isagoo booqasho ku maraya dalka jabaan ayaa benis uu sheegay inay isdhiibi inaanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka kuuriyada waqooyi islamarkaana dhammaan hubka ay miiska saarayso mahadsanid shirwac dhegeystayaal markaana aanu jaleecno dhinaca heesaha waa codka fanaanka idliyara iyo heestiisii xiisaha
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede iskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigay xado ubinqaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xageeda jira xageeda jira iskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigay xado ubinqaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xageeda jira xageeda jira xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga
waa hagaag xubin qaali iyo qalbigay xaddee xaggeedan jira waa codkaasi macaan iyo weliba fanaanka iidlayar ayaan dhegaystayaal dhegiina uga tegi doonaa waxaanay gebagabowtahay idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo ay si wada jira idinku daadiinayeen nuur bukhaari iyo weliba aniga oo cabdixakiin shirwac tan iyo intaenu idaacadda galabnimo afarta galabnimo isugu iman doona waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo